alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira annahyu baabkan wuxuu ku saabsan yahay nahyiga hada kani baabu bayaani axkaami nahyi nahyiga axkaamtiisa halkii lagu caddaynaya weeye waxaynu soo dhammaynay amarka iyo axkaamtiisa amarka iyo nahyiguna waa iska soo horjeedaan amarku waa talabu iijaad waxaa qofka laga dalbayaa markaa la amro inuu wax jirsiiyo nahyiguna waa talabu tark waxaa laga dalbayaa inuu wax ka tago wanahyi bu uhi nahyigu lugatan ee fii lugati alcarab almancu diidmada weeye waana ta keentay in caqliga lagu magacaabo nuhya wayo caqligu qofka wuxuu u diiday laannahu yamnacu saaxibahu asafaha wamaa laa yaliiq caqligu qofka wuxuu u diidaya uu ka hor istaagayaa waxaa loo yaqaana asafah waxmagaradnimada iyo wax kasta oo aan laa'iq ahayn habboonayn dadka caqliga lana ulu nuha baa la yidhaahdaa waxa ulu nuha loo yidhi leanna waxay leeyihiin xidhe ka celiya waxyaabaha aan habboonayn waistilaaxan wa fi listilaaxi erebixinta culimada dhexdeedana nahyigu dalabulkafi weeye joogsasho dalab la yska dalbo can ilficli samayntii laga joogsado ficilkana saynu horba u sheegnay wuxuu koobsanayaa qowlkii odhaahdii iyo camalkii jawaarixda ama xubnaha bilqowli qowl lagu dalbo odhaah haddii tilmaan iyo wax la mida lagu dalbo sida qoraal oo kale luqa ahaan waa waa waa nahyi laakiin istilaaxaan culimadu nahyi uma yaqaaniin miman cid uu ka dalbo huwa isagu duuno uu ka hooseeya oo kan dalbaayo ficilkaa in laga tago laga istaago ee qowlkiisa ku dalbaya cidda uu arrintaa ka dalbaya waa cid isaga ka hooseysa haddii ciddaasi ay ka sarrayso dee ducaa baa la odhanayaa rabbanaa laa tu'aakhidnaa waa dalab ilaahay subxaana wa tacaala addoomuhu ay ka dalbayaan inuu ka tago ciqaabistooda marka amar la odhan maayo waayo addoomuhu ciddii hoosaysay ayuu hadalkani ka socdaa waxaanu ku socdaa khaaliq oo ah ciddii sarraysay marka ducaa baa la odhanaya waa baryo siiqatu nahyi nahyiga siiqadiisa hadalka nahyiga loo isticmaalo walinahyi nahyigii waxaa u sugnaaday siiqatun siiqo siiqadaasoo waaxidatun mid qura ah siiqadaasi oo sariixatun mid cada oo ku cad tusinta ay tusinayso dalab la dalbaayo ficil in laga istaago wahiyo siiqadaa qura nahyigu uu leeyahay alficilu ficilkii weeye ficilkii almudaaricu ee ahaa ficil mudaaric almajzuumu ee ahaa mid lagu reebay lagu jasmiyey icraabta jasme la yidhaahdo jasmadu waa ka caamsantay reebniinkeed icraabta jasme la yidhaha la siiyey bilaa anaahiya laada naahiyada la yidhaahdo sababteed icraabta jasme la yidhaha la siiyey wadalika qawlihi tacaala weeye ilaahay uu yihi walaa taqrabu zina zinada ha u dhowaanina waa dalab ilaahay uu dalbayo ficilka zinada la yidhaahdo in laga fogaado oo aan loo dhowaan qowl baanu ilaahay ku dalbay qowlkina walaa taqrabu zina waa hadalkii ilaahay waana ficil mudaaric taqrabu waana majzuum calaamatu jasmihina waa xadfu nuun nuuntii baa la la jaray taqrabuuna buu ahaa من الأفعال الخمسة نيابة عن السكون waxaana sababta jasmisay ficilkana ma loo jasmiyay tadeelaadaasaa laa naahiye ah xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la mid a xadiidka uu muslim wariyey fi saxiixi laa tusalluu ila alqubuur walaa tajlisuu calayha qubuuraha xaggooda ha u tukanina tusallu waa ficil mudaarico majzuuma waxaana jasmisay laadaa naahiyada ah kwasiiqa nahyi walaa tajlisuu calayhana waa la mid yacnaa waa siiqada la odhan waa siiqa nahyi laakiin hore waxay noo soo martay taxriimku inuu leeyahay siiq badan siiqada nahyigu waa mid ka mida un siiqu taxriim taxriimka iyo nahyiga keebaa caamsan taxriim cam waxaan nahyi ahayn baa wax lagu xaaraantimeeya dee so horey noo soo martay halkanna waxa uu kaga hadlay xukumka nahyiga mar haddaynu nahyigii fahnay oo garannay inuu yahay dalab la yska dalbaayo in ficil laga istaago oo laga tago dalabka noocaasi xukumka uu faa'iideynaya waa maxay النahyu nahyigu yqtadي wuxuu keensanayaa aلتaxriima buu dalbayaa yaطlb التaxriim xaaraantimayn waxaa la yska nahyey waa xaaraan wasiiqaة nahyi buu yidhi nahyiga siiqadiisu aa ficilka mudaarice majzuumka bilah naahiya alwaaridaةu siiqadii nahyiga ee kusoo aroortay alwaaridatu ee kusoo aroortay fi اlkitaabi والsuna tadullu waxay tusinaysaa calaa taxriimi almanhiyi canhu ka la yska reebo ee la yska nahiye inuu xaaraan yahy ilaa liqariinatin wax kaloo hadalka la socdo hadalka muqaarin la ahi inuu tusiyo mooyaane inaan xaaraamtimayn maanta loo jeedin ee macno kale loo jeedin marka asalka loogu soo hagaagaya waa maxay nahyiga ku soo arooray qur'aanka iyo xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee saxiixa ah waxaa loogu soo hagaagayaa nahyigaasi inuu tusinaayo waxaa la yska nahyey inuu yahay xaaraan ilaahay markuu yihi walaa taqrabu zina maxaynu ku garannay zinadu inay xaaraan tahay nahyigaasaynu ku garannay ilaahay uu inaga nahyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakulu riba adcaafan mudaacafa ribadu inay xaaraan tahay oo aayaddan inay xaaraan tahay ay tusinaysa maxaynu ku garannay nahyigaasaynu ku garannay laa tusalluu ila alqubuur walaa tajlisuu calayha xabaalaha xaggooda in loo tukado iyo in lagu dul fadhiisto ama lagu dul istaagaa inay xaaraan tahay maxaynu ku garannay nahyigaasaynu ku garannay diidmada uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam diiday ee uu yidhi sidaa ha yeelina ficilka noocaasiya ka taga walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima qofku inuu naftiisa dilo ama qof kale oo muslima uu dilo inay xaaraan tahay waxaynu ku garanaa dee nahyigaas marka nahyi waxaa asal u ah inuu faa'iideynaya waxaa la yska nahyiye laysu diiday inuu yahay xaaraan waxaa laga saari karaa xukumka oo mid aan ahayn la siin karaa haddii la helo wax tusinaya sidaa oo caddaynaya maanta nahyigii inaan xaaraantimayn looga jeedine wax kale looga jeedo wahaada kani oo ah nahyigu inuu xaaraantimayn faa'iideeyo madhaba caamati alculamaa culimada guud ahaan madhabkooda weeye min asxaabi nabiyi sala allahu alay wasalam saxaabadii rasuulka xaale ay ka mid yihin culimadaas iyo waman bacdahum ciddii ka dambaysay min a'immati diin oo diinta a'immadeedii ah wa calaa haada sidaasi ay culimadu ku tegeen saxaabadu ay u horreeyeen sidan ay culimmadu ku tegeen ayaa dalla uu tusiyey alkitaabu qur-aanku iyo wasunnatu axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee saxiixa ah qur-aanka tusiye waxaa ka mid ah qowl llahi tabaaraka wa tacaala wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu wuxuu rasuulku idinka nahyiyo ka hadho oo ka reebtoonaada buuhi ilaahay subxana wa tacaala fantahuuna saynu garanayno waa ficil amar ficilka amarna wuxuu ka mid ahaa siyaqa wujuubka shayga waajibnimadiisa hadallada lagu garto marka wixii rasuulku uu nahiyo in laga hadhaa inay waajib tahay bay aayaddu tilmaamaysa in laga hadhaa mar hadday waajibtay de haddii laga hadhi waayana xaaraan baa la sameeyey bay noqonaysaa waayo waajibka in laga tagaa dee waa xaaraan kadalika rasuulku wuxuu uhi sida bukhaari iyo muslimba wariyeen min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu waidaa nahaytukum can shayin fajtanibuuh shay markaan idinka nahyiyo ka fogaada buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada rasuulkuna ridwaan ullaahi calayhim shayga xaaraannimadiisa waxa ay ku garan jireen bimujaradi nahyi canhu mar hadduu ilaahay nahiyo ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu nahiyo inuu shaygaasi xaaraan yahay nahyigaasun bay u daliishan jireen muslim wuxuu ku wariyey saxiixiisa tusaale ahaan can cabdillahi bni cumar ibn khadaab radia allahu canhu inuu u daliishaday qowl اllahi tabaaraka wa tacaala walaa tunkixu lmushrikiina xataa walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu walaa tunkixu lmushrikaati xataa yu'minna wuxuu u daliishaday nahyiga walaa tunkixuu almushrikaat inay xaaraan tahay nikaaxu lmushrika nahyigaasun buu u daliishaday wakadalika nikaaxu lmuxrim qofka ixraaman xaj ama cumro guursashadiisu inay xaaraan tahay wuxuu u daliishaday xadiidka cuhmaan aladii rawaahu muslim fii صaxiixih ana nabiya salى اllahu عalيyه wasalama qaal laa yankixu اlmuxrimu walaa yunkix qofka ixraamani ma guursan karo waxna ma guurin karo oo weli uma noqon karo gabadh oo ma bixin karo waana sida ay tilmaamayso luqada carbeed xudayfa ibnulyamaan radia allahu canhu ayaa addoon uu lahaaba waxa uu u dirsaday biyo biyihii buu u keenay laakiin wuxuu u keenay koob fido ka samaysan deetana wuu ku tuuray markaasa wuxu low lam anhahu maratayn aw halaaa haddaanan arrintaa ka nahyi lahayn laba jeer iyo saddex yaana sidaa kumaan sameeyeen taasi waxay tilmaamaysaa yaana curfiga ka dhashay luqada carbeed ay ku hadlayeen inuu ahaa dee qofku waxa loo diido inuu ka hadho oo aanu samayn haddii uu ka hadhi waayana dee inuu mutaysanayo in lagu ciqaabo asalku waa sidaas baynu laakiin waxaa dhici kartaa in nahyiga uu tusiyo waxaan xaaraantimaynahayn khuruuju nahyi nahyiga bixitaankiisa can idilaala tusintii uu ka baxo cala taxriimi xaaraantimayn uu tusinaya dee asalka oo ayde loogu soo hagaagayeyba walaslu buu ihi waxaa loogu soo hagaagaya asal u ah fii siiqati nahyi nahyiga siiqadiisa hadalkaa nahyigu uu leeyahay annaha tufiidu waa inay faa'iideynayso siiqadaasi altaxriima xaaraantimeyn la xaaraantimeeye waxaa la iska nahiyey waqad takhruju inay baxdaabaa dhici karta oo dee taqliil bay faa'iideynaysaa waayo siiqadani inta ay ku soo aroorto shareecada iyadoo xaaraantimeyn looga jeedo iyo inta ay ku soo aroorto shareecada iyadoon xaaraantimeyn looga jeedina macno kale looga jeedo waxa badan inta ay shareecada ku soo aroorto iyadoo xaaraantimeyn looga jeedo markaa qad taqliil bay faa'iideen inay baxdaabaa dhacda yacni siiqatu nahyi can dalika arrinka a ay ka baxdo tusintaa ay tusinayso waxaa la iska nahyi inuu xaaraan yahay ilaa macaanin macnayaal ay u baxdo macnayaashaasi macaanidaas ukhraa kale liqariinatin qariina awgeed ay ugu baxdo wax la socda hadalka qariinadaas taqtadii keensanaysa daalika macnayaashaa kale yacnaa nahyigu inuu taxriim tusinayaa qariino uma baahna daliil kaloo xoogeeye iyo calaamado la socdo sidaa tusiya waayo dee inuu taxriim tusiyaabaa asal waaba xaaraantima inuu tusiyo laakiin inaanu xaaraantimayn tusin ee macno kale uu tusiyaa asalkii maaho iyadu daliil bay u baahantay wa min hadi almacaani macnayaasha waxaa ka mid ah uu nahyigu tusiyo laakiin daliil iyo qariino uu ku tusiyo kow alkaraaha karaahadana horeynu usoo dhigannay oo dee makruuha kii ama dalaba shaaricu tarkahu dalaban hayra jaazib waa arrinta shareecadu u dalba in laga tago laakiin si go-an aanu u dalbine nooc min alikhtiyaar baa qofka la siiyey oo haddee hadduu doono inuu samayn karo laakiin atarku arjaxu min alficil inuu ka tago ayaa ka wanaagsan oo laga xoog badiyey inuu sameeyo walihaada baa dee makruuha xukunkiisu uu noqday soo hore aynu usoo aragnay yuthaabu taariku imtihaalan walaa yucaaqabu faaciluhu qofka ilaahay daraaddii uga tagaa ajar buu helayaa ka sameeyana lama ciqaabayo halka xaaraanta dee qofka sameeya ciqaabu mutaysanayo marka macnihii ahaa taxriim waa ka bixi karaa nahyigu inuu tusiyo wuxuu tusin karaa karaaho wadalikaasi ka qowli nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka qowlkiisao kale weeye uu yidhi waanha ummatii ummadayda waan ka nahiyey can ilkay rawahu lbukhaari can ibni cabbaas isgubistaan ummadayda ka nahiyey inay isgubaan marka dee nahyi waxay ahayd inuu faa'iideeyo taxriim laakiin maan taxriim ma faa'iideynaye in la isgubaa xaaraan maahee waa makruuhun daliil baana sidaa tusiyey waxaa adiladaa ka mid ana nabiy calayhi salaatu wasalaam iktawa kamaa fi bukhaari rasuulka laftiisaa isgubay wakawa nabiyu calayhi salaatu wasalaam sacad ibnu mucaad sacad ibnu mucaadna rasuulku waa gubay saxaabaduna intuu rasuulku ka nahiyey dabadeed isgubista in isgubis lagu la isku daweeyo waa isgubeenoo nahyigaa kamay fahmin xaaraantimayn oo cimraan ibnu xusein waa ka yidhi radia allahu canhu nahaana anabiyu sala allahu alayh wasalam can ilkayi faktawaynaa famaa anjaxnaa walaa aflaxnaa nabigaa noo diiday calayhi salaatu wasalaam inaanu dab isku daweyno dabeetana maanaan dayn maxay u dayn waayeen diidmadaa rasuulka aanay ka fahmin xaaraantimayn laakiin kumaanaan liibaanin buu yidhi maxaana malaa'igtaa markii horena salaami jirtay annagoo suuqyada marayna malaa'igtii baa dabeetana naga tagtay oo salaantii naga daysatay taasina waxay tilmaamaysaa shayga makruuha qofka inuu khayr seejin karo darajo sarena inuu ka dhaadhicin karo hoos uu daadejin karo waxaa tusaalayaasha ka mida waxaa bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey ana nabiya sala allahu alay wasalama qaal laa yamasanna axadukum laa yamasanna axadukum farjahu biyamiini wahuwa yabuul dakarahu laa yamasanna axadukum dakarahu biyamiini wahuwa yabuul midkiin yaanu xubintiisa ku taaban midigtiisa isagoo kaajaya laa yamasanna waa ficil mudaaric oo majzuum oo siiqadii nahyiga sida ibnu xajar uu sheegay xadiidkaa markuu sharaxayo fatxi ilbaari wuxuu uhi jumhuuru lculamaa culimada badankoodu waxay yidhaahdeen nahyiga xadiidkan lagu sheegay waa lilkaraaha bimacnaa hadduu taabto xubintiisa qofku markaasi dee uu kaajayo qof xaaraan sameeyey oo ciqaab mutaystay noqon maayo sidii laga fiicnaa unbuu yeelay waxaanay taa u deliishadeen buu yidhi inuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam balq ibnu xabiib xadiidkiisa abu daawuud iyo tirmidiya warinaya sidaa ku xusan innamaa huwa bidcatun minka yacnaa dakarkaagu xubintaada taranku dee waa waslad ama qayb yani adiga kaa midahun marka dee waxaa lagala mid dhigay xubnihii kale xubnaha kalena dee qofka uu taabashadooda kuma dembaabayo waxaa loo karaahaystana waxay tahay dee mubaasharatu najaasadaa ka dhalanaysa inuu najaasadii gacantiisa midig ku baashiro macnaha labaadee nahyigu u yimaada waa taxqiir waa xaqiris la xaqiraya shayga oo la tilmaamaya qiimo daradiisa ka qawlihi tacala wadalika qawlihi tacala laa tamudanna hafidinin waa taagin caynayka labadaada indhood ilaa maa matacnaa bihi aswaaja minhum yacnaa waxaanu ugu raaxaynay ee arrimo adduunye ah marka imika laa tamudanna nahyigaasi taxriim faa'iideyn maaye wuxuu tilmaamayaa taxqiir maa biaydi nnaas min addunya xaqiris la xaqirayo habe eegin maaha dee macnaheedu adduunyada soo macnaha loogama jeedo macnaha uu faa'ideynaya halka looga jeedaa waa xaqiris la xaqiraya adduunyada oo qiimo daradeeda la tilmaamayo macnaha saddexaad u yimaada waa tay-iis waa quusgelin oo tusaale ahaan qof baad wuxu diiday dabeetana waa kugu soo celceliyo ruuxaay si saa tidhi laa tufakir bi haada waxa inaad heshaha ku fikirin maaha inaad fikirka u diidaysa de hadduu doonaya ha iska fikiro adiga waxba kuma yeelayse laakiin ujeeddadaadu waa maxay waa uquus goyn macanaa waxaa ka quusa bay ka dhigantah heli maysidii wadalika qawlihi tacala laa tactadiruu waxba ha cudur daaranina maaha in la leeya inaad cudur daarataan xaaraan bay idinka tahay macnaheedu waxa weeyaan quusta laydinka laydinka aqbali maayo waxaad ku cudur daaranaysaa haddaad cudur daarataan haddii kalea suu kumi qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum waa kuwii munaafiqiinta ahaa ee rasuulka iyo saxaabada caayib u ilaahay sidaa ku yidhi qula billahi waaayaatihi warasuulihi kuntum qad tastahzi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum marka waa quusgelin annahyu nahyigu yufiidu wuxuu faa'iideeyaa atakraara soo celcelin iyo walfawriya shaygaa laysu diiday in layska rabo markiiba in laga tago macanaa nahyigu wuxuu faa'iideynayaa waxaa laysu diiday ka tegistiisu inay soo noqnoqoto oo si joogto ah looga tago imaa macneedu mar ka tago deetana inta ka dambaysa iska samee waxaa kaloo uu faa'iideynaya waxaa laysu diiday markaa laysu diidaba in laga tago faraha laga qaado tanaakhi faa'iideyn maayo qofku ka tegista shaygaa loo diiday inuu dib u dhigan karo wanahyu nahyigu yaktadii wuxuu keensanayaa atakraara buu keensanayaa kafiga ama ka joogsashada waxaa laysu diiday laga joogsanaya laga tegayaa inay soo noqnoqoto iyo walfawriyata in sida ugu dhaqsaha badan looga tago wa hiya fawriyadu talabu surcati alkafi waa ka joogsi degdegsiimihii dalab la dalbayo can ilmanhiyi canhu shaygaa la yska nahiye laga joogsado dee macnaha nahyi u keensanayaa waa sidaas wixii ka tag baa lagu yidhi haddaanad ka tegistii soo celcelin dee wixii lagaa dalbay maad samayn walaa taqrabu zina ilaahay markuu yidhi weligiinba ka tagsoonaada wey weligiinba ha zinaysanina ila hadduu qofku mar zinaysto wuu khilaafay dalabka ilaahay subxaana wa tacala ilahay uu ka dalbay inuu ficilkaa xun ka tage duuriyana waa faa'iideynaya dee markiiba waa in laga tago ee aan ka tegistii dib loo sii dhigin waayo qofku haddii dib uu sii dhigo waxay noqonaysaa inuu xukumkii ilaahay wax kale uu ka doortay ilahayna wuxu uhi wamaa kaana limuminin walaa mu'mina idaa qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahum alkhiyara waxaa kaloo ay noqonaysaa inuu xukumkii ilaahay doonista naftiisa ka hormariyey ilaahayna wuxuu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illahi warasuulih itaquu llaha ina allaha samiicun caliim walihaada saxaabadu markii ilaahay uu yihi khamriga ka taga faijtanibuu markiiba si deg degay ugu hoggaansameen dalabkaa ilaahay wixii hayeenna way daadiyeen waxaa kaloo taa xoogeynaya shayga la ysu diiday maxaa la ysugu diiday dee waxaa la ysugu diiday xumaan uu leeyahay awgeed dhib uu leeyahay awgeed ama waa dhib aanay dheefiba la socon ama waa dhib dheefi la socoto laakiin dhibka iyo xumaanta ayaa badan marka wixii xunna ah ee dhibana dee waa in ka tegistiisa loo degdego annahyu nahyigu yadullu wuxuu tusinayaa calaa fasaadi almanhiyi canhu shayga laysu diiday ee layska nahiyey inuu yahay shay faasida macnaa shay wax ka soo qaad aan lahayn oo khasaaroobay oo dayacmay taa macnaheedu waa maxay shayga laysu diiday in kaana min alcibaadaati falaa tabra'u bihi addimma walaa yasqutu bihi alab macnuu waxa weeye marka la leey shayga laysu diiday waa faasid hadduu shaygaasi cibaado yahay laysu diiday dee qofka dimadiisi ku beri noqon mayso salaadee shareecadu ma ogola salaad bilaa tahaaro ah waa laysu diiday xadiidka ibnu cumar ee muslim wariye laa yaqbal lahu salaata bigayri tahuur walaa sadaqata min haluul ilaahay aqbali maayo salaad bilaa tahaaro lagu tukado iyo sadaqad laga bixiyo xoolo xaaraana macanaa salaadaasi laa tujzi weeyaan macnaheedu marka qofka hadduu tukado salaad bilaa tahaaro ah isagoo tahaaradiina awooda diidmada salaaddaa loo diiday wuxuu keensanaya loo diiday noqoto salaad faasida taasoo macnaheedu yahay ilaa qof salaad laga doonayaa buu ahay dimadiisi beri noqon mayso salaaddii waa dul taallaa dalabkii salaaddaa laga dalbaye waa qiimu salaata kaasina ka dhici maayo salaaddaa kaga dhici maayo wain kaana min almucaamalaati shayga laysu diiday hadduu ka mid yahay mucaamalaadka sida tusaale ahaan guurkii iibkii laa yataratabu calayhi alaaharu almaqsuudu min alcaql waa faasid macnaheedu waxa weeye ujeeddadii laga lahaa heshiiska mucaamaladaa lagu galay ka dhalan mayso sharci ahaan tusaaleaan iibka laysu diiday naha nabiyu calayhi salaatu wasalaam can ilgharar beyc kastoo harar ku jiro rasuulku waa diiday calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday rasuulku beyc alasnaam walmeyta walkhamr in la iibiyo asnaamta in la iibiyo baktiga in la iibiyo khamriga waxaa laynoo diiday ribadii yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wadaruu maa baqiya min alriba waxaa la diiday tusaalaha nikaaxu almaxaarim min annisaa xurimat calaykum ummahaatukum ila akhiri laaya waxaa la diiday aljamcu bayna almar'ati wa camatiha walmar'ati wa khaalatiha gabadh iyo edadeed tae aabbeed walalahaayeen dee ama awowgeed inuu nin wada guursado ama gabadh iyo habaryarta waxaa la diiday nikaaxulmuxrim maxaa diidmadaasi ka dhalanaya waxaa la isu diidanayo wax faasida lama xisaabsanayo waa faasid macnaheed waa maxay ujeeddadii looga socday sharci ahaan ka dhalan mayso oo iibka ujeeddada laga leeya waa maxay waa in shaygan mabiicee la kala iibsaday qofka iibsaday uu mulkiyo dee uu ku tasarufi karo kan kalena thamankii wixii dee laga siistay inuu yeesho uu ku tasarufi karo iibka laysu dayay taasi ka dhalan mayso waa in lala kala noqdo ninkanna shaygiisii buu leeyahy ninkana lacagtiisii buu leeyahy hadday dib wax u kala iibsanayaan iibsa waa masale kale taasi ninku markuu gabadha guursanaya muxuu u guursanaya waa inay xalaal u noqoto soo maaha oo istimtaaceedu xalaal u noqdo dee guurkii laysu diiday taasi ka dhalan mayso naha nabiyu can nikaaxi shikaar nikaaxu shikaar oo kale ka dhalan mayso oo gabadha xalaal ugu noqon mayso dee macnuu waxa weeye hadduu cibaado yahayna qofka dimadiisii cibaadada laysu loo diiday beri ku noqon mayso dalabkiina kaga dhici maayo hadduu mucaamalo yahayna noqdo kiraha noqdo nikaaxa noqdo yaana ujeeddadii laga lahaa caqdigaas qofku kuma gaadhayo sharci ahaan wanahyi buuhi nahyigii nahyiga almutlaqu ee ahaa mid la sii daayay oo ka sii daysan qariino tusisa inaanu fasaad keensanahayn ee almutlaqu can alqariina addaalati cala anahu laa yaqtadi lfasaad yadullu wuxuu tusinayaa calaa fasaadi almanhiyi canhu ka layska nahiyey inuu faasid yahay iyo wa butlaani baadilnimadiisa waadaa kanina maa caley wixii ay aaminsanaay inay ku dul sugnaayeen weeye salafu lumma ummaddan qaybteedii hore saxaabadii rasuulku waxay aaminsanaayeen in shayga haddii laysu diido shaygaasu noqonaya shay faasid oo baatila oo axkaamtii sharciga ahayd ee hadduu sax noqon lahaa ka dhalan lahayd aanay ka dhalan ahayn waxaa taa tusaalayaasheeda ka mida faraqa cumaru radia allahu canhu bayna rajuli wa imra'a tazawajaha wa muxrim isagoo muxrima ayuu gabadh guursaday cumar waa kala kaxeeyey wuxuu ihi gabadh kumaaha tani waayo dee nikaaxulmuxrim waa la nahiyey soo maa marku isagoo muxrima inuu guursado laa yankixu lmuxrimu walaa yunkix bayhaqi baa wariyey fi sunan alkubraa wakadalika mucaawiya faraqa bayna rajuli waimra'ati oo imra'atin tazawajaha بنكاح الشغار وهذا في سنن أبي داود أبو داود ba sunantiisa ku wariyey waliba نikاxu shigaar macnaha u ballaaran buu ku fasiray mucaawiya oo haddii nikaaxu shigaar asalkiisu waxa weeye ninku laba nin inay ku heshiyaanu mid waliba ka kale uu siiyo gabadha uu weliga u yahay walaashay baan ku siinaya adna walaashaasi tusaale ahaan haddii aan bilaa meher uu yahay oo dumarka aan meherba la siinahayn oo ta kale dee meherkeedii uu ku bedeshay ninku taas iyadu ma banaana bilijmaac shikaar manaa shakara ashayu aw ilmakaanu macnaheedu wuu madhnaaday wey waa alkhuluw marka waxaa loogu magacaabay ayay leeyihin shikaar nikaaxa ama guurka noocaasa likhuluwihi min asadaaq madhnaanshaha uu ka maran yahay meher gabadhaa la siiyo laakiin mucaawiya macnaha u ballaadhan buu ku fasiro mar haddii laysu shardinayaba kuu guurin maayo ilaa taa adii guuriso xataa haddii meher la siinaya waa nikaaxu shikaar buu ihi mucaawiya radia allahu canhu culimada saa ku fasirtire waxay leeyihin shikaarku wuxuu ka yimi من شغر الكلب يعني إذا رفع رجله عند إيش عند البول أي محو سمرو كاتي لقب ساكر وقال صبا هذا تقرير عبو تلاتينية واي على كل حال تصالها من ثلاثين وقتشيدنا ننكي قبرنا نكاح الشغار كبور سدي nikaaxaasi wuxuu ku xukumay mucaawiya inuu yahay nikaax faasid oo baatil oon jirin wax kaloo dee uu daliishadayna ma jirto aan ahayn nahyiga walaa farqa farqi fii dalika arrinkaa dhexdiisa muu ahaan bayna alcibaadaati cibaadaadka dhexdoodii iyo walmucaamalaat waxaa la iska nahayay hadduu cibaado yahay iyo hadduu mucaamalo yahayba cibaadadu waa salaadii oo kale soomkii xajkii iyo hadduu mucaamalo yahay sida guurkii oo kale iibkii waa isku mid waxaa la iska nahayay hadduu cibaado yahay hadduu mucaamalo yahayba nahyigu wuxuu keensanaya waxaa la iska nahayay inuu yahay baatil walaa baynama walaa farqa farqi baynamaa shaygii uma dhexeeyo nuhiya canhu layska nahiye lidaati iskii laysaga nahiyey aw ligayrihi ama laysaga nahiyey mid kale daraaddii waxyaabaha laysu diiday waa laba manhiyun canhu lidaat shay iskii loo diiday waxaa dee tusaale waa shirkigii iyo bidcadii iyo aklulmeyta cunistii baktiga shurb alkhamr zinadii waxyaabaha qaarkoodna wax asalkoodu uu ahaa xalaal laakiin wax kale oo la socda awgii loo diiday waxaa tusaale u ah bayca ay ribadu ku jirtoo kale iibku dee asal ahaan waa xalaal ilahay baa hi waa xalla allahu albayca wa xarama ariba marka iibkii xalaasha hadday riba raacdo nin baa baaca dirhaman bidirhamayn hal dirham buu laba dirham ku bedeshay arrintaasi iib ahaan ama isku bedelista lafteeda dee lama diidano shareecadu ma diidanoo daraahim daraahim waa lagu bedeli karaa timir timir waa lagu bedelan karaa dahab dahab waa lagu bedeli karaa laakiin sifadii arrintani u dhacday awgeed baa loo diiday oo waa manhiyun canhu ligayrihi waa mamnuucun ligayrihi waa kala badinta awgeed baa loo diiday haddii dahab dahab lagu iibiyo la kala badiyo kala badinta awgeed bay shareecadu u diideysaa isku bedelka sidiisa looma diidana haddii fidlo fiddo lagu bedelo waa saas oo kale marka shaygu ama ha noqdo shay iskii shareecadu u diiday ama ha noqdo shay asalkiisu mubaaxa xalaala laakiin wax raacay awgii maanta loo diiday nahyigu wuxuu keensanayaa shaygaasi inuu yahay baatil faasida halkaa dee xanafiyada oo kale ayaa khilaafsan oo kala qaadaya shayga iskii loo diiday iyo shayga arrin kale iyo sifo raacday awgeed loo diiday oo kaa iyagu kuma xukumayaan fasaad iyo butlaan oo iibka tusaale ahaan ribada noocaasoo kale ay gasho waxay leeyihiin un waa waa sax buu noqonayaa tadaaruk baa lagu samaynayaa oo dirhamka dheeraadka una celiyo laakiin sida saxdi waa maxay markiisu horaanu iibkaasi ansixinba ninkana labadiisa dirham ha la noqdo ninka ninkana dirhamkiisa heshiis iiboo kale hadday gelayaan shareecada waafaqsan waa masalo kale laakiin kaa hore waxba kamay guntamin waxba kama jiraan waana sida saxaabada aahaartooda aynu sheegnay ka muuqata inaanu farqi u dhaxayn shayga laysu diiday iskii laysu diiday laysugu diiday iyo shayga sifo iyo sabab raacday awgeed loo diiday nahyigu inuu fasaad keensanayo waxay u daliishadeen culimadu xadiidu caaisha radia allahu canha في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه qofka sameeya camal aan shareecada waafaqsanayn waa lagu celinaya qofku wixii loo diiday hadduu sameeyo camalkiisu shareecada mi waafaqsanya mise u khilaafsanya u khilaafsanya marka waa marduud waa lagu celinaya waa lagu celinaya macnaheed waa maxay yaعnى kaأnahu lam yuujad fahuwa kalmacduum waa waxaan dhicin oo kala dee shayga macduumkaa e aan jirin buu la xukum yahay nas buu ku yahay buu dhaha shinqiiti raximah allahu tacaala kitaabkiisa mudakirada ee rawdada ibnu qudaama yacnaa qaybo ka mida uu ku sharaxo nas buu ku yahay xadiidkani wuu ku cad yahay nahyigu inuu keensanayo fasaad inuu keensanayo waxaana xadiidkaa si fiican u sharaxay ibnu rajab raximah اllah kitaabkiisa jaamic اculuum alxikam ayaad ka eegi doontaa sharaxiisa iyo masaladaa lafteeda sida uu xadiidku daliil ugu yahay haddaba shayga la iska nahiyey hadduu jiha qura leeyahay jiha qura waxaa looga jeedaa yaana nahy diidma la ysu diiday mooyaane faritaan la isfaray haddaanu jirin taa la yskuma khilaafsanaa inuu keensanayo nahyigu fasaad iyo butlaan shaygaasi inuu faasid baatila yihi lakiin waxaa dhici karta inuu laba jiha yeesho shaygii dhinac marka laga egana waa mid la is-amray dhinac marka laga egana waa mid la isu diiday waxaad tusaale u qaataa nin ku weysaysanaya biyo uu soo xaday ama ciddii lahayd uu ka soo dhacay uu ka soo xoogay ama wuxuu ku tukanayaa ardun maqsuuba dhul ciddii lahayd xoog uu kaga haysto waysadiis iyo salaaddiisu dhinac haddaynu ka eegno dee amar baa ku tacalluqa waa shay sharci oo dee waa la amray inuu weysaysto o u tukadana marka shaygii mashruuca ahaa waxaa maanta la socdo ku larhan waxa qofkii loo diido oon loo ogolayn oo a isticmaalka dee biyahan aanu lahayn iyo buuxinta dhulkan ciddii lahayd xaqdarrada uu kaga haysto markaa taa iyada khilaaf baa ku sugan nahyigaasi fasaad ma keensanayaa yacanaa salaadaasoo kale uu tukaday inay burto waysadaa uu ku tukaday dhulkaa uu ku tukaday ma keensanayaa mise keensan maayo mise waa la kala qaadaya wamaa dallat waxay tusiso buu ihi alqariinatu calaamadii ay tusiso iyo daliil calaa sixatihi inuu ansaxay ama cibaado ha noqde ama camalo ha noqdee maca nahyi diidma iyadoo lala qabo canhu isagoo la iska nahyey gayru daakhilin midaan soo gelahayn weeye fii qaacidati annahu yaqtadi alfasaad oo shaygii shareecadu way nahyiday haddana adilaa tusisa inuu saxiix yahay kaasi qaacidadan miyuu ku jiraa maya waay marka hore waxaan ihi waa nahyu lmutlaq baynu nidhi waa nahyiga aanu la socon daliil tusinaya inaanu fasaad keensan laakiin hadduu la socdo daliil tusinaya waxaa la iska nahiyey maanta inuu saxiix yahay kaasi isagu qaacidada soo geli maayo wadalikaasi ka nahyi weeye waa sida diidmada laysu diiday can talaqi rukbaan in laga hor tago oo suuqa meel ka baxsan wax lagaga iibsado dadkii alaabta keenayay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam qaal laa talaquu aljalab ha ka hor tegin oo suuqa meel ka baxsan ha kula kulmina dadka alaabta soo waaridaya faman tuluqiya fasaaxibuhu bilkhiyaar idaa ata suuq qofkii sidaasi ay ku dhacday isagoon suuqa soo gaadhin meel suuqa ka baxsan lagaga hortegay lagaga iibsaday alaabtiisii suuqa markuu yimaado khiyaar buu leeyhi rasuulka ikhtiyaar inuu iibkaas sidaa u daayo hadduu ku qanaco iyo iibkaasi inuu ka noqdo diidmadaa la diiday laga hor tago dadka safarka ee alaabooyinka keenaya iyagoon suuqii weli soo gaadhin nahyigaasi ma keensan inuu iibka noocaasa ee sidaasi u dhacay uu noqdo mid faasid ama baatil ah iyadoo arrintaasi mid laysu diiday ay tahay oo nahyiga cad uu ku soo arooray haddana arrinkaasi keensan maayo laa yaqtadii fasaad wa butlaan albayc waayo daliil baa sidaa tusiiyey asalku wuxu aa inuu keensado lakiin maana daliil baa tusiiyey daliilku waa maxay waa khiyaarka hadduu iibku asalkiisuba baatil yahay marka horeba faasid uu yahay miyaa la odhan lahaa qofkii sidaa wax lagaga iibsaday suuqa markuu tago isagoo ha kala doorto in iibkaas sidiisaa hore uu daayo iyo inuu ka noqdo ihbaatu alkhiyaari farcun can sixati albayc sugista khiyaarka loo sugay qofkii baayic ahaa ee shaygii sidaa lagaga iibsaday waxa uu daliil u yahay in iibku uu ansaxay waayo shay faasid oo baatila dee lama kala dooransiiyin haddaad doontana sidiisa uda haddaad doontana ka noqon lama yidhahdeen shaygu hadduu faasid baatila uu yahay inuu ka noqdo waa ku khasbay shaikhulislaam ibnu taymiyana wuxuu sheegaa waxyaabaha inta la nahiyey haddana maca daalika ansaxayaa in ay yihiin waxyaabo ku tacalluqa xaqulcibaadi xaqullaahi aan ku tacalluqin uma jiro wax lixaqi illaahi xaqa ilahay awgii la ysugu diiday oo haddana saxiix ah waxyaabaha inta laysu diiday haddana nahyigu aanu butlaan iyo fasaad keensane ansaxay waa waxyaabo xuquuqda addoomaha ku saabsan xuquuqda addoomaha ku saabsan oo sababta loo diidayna nahyu lidaati aan ahay nahyu ligayrihi ah dulmi ku jira awgii oo dee ka dhalan kara awgeed baa loo ayaa loo diiday sida tanoo kale iminka maxaa loo diiday in dadkii alaabta keenaya laga hor tago suuq iyagoon soo gaadhin waxaa loo diiday qofkaa waa la dhici karaa ila suuqii ma soo gaadhin oo warkiisa ma hayee waa talabaade hadduu qof alaabtii u fadhiisto meel suuqa ka baxsan oo isagu uu iibsado ha dhow dadki waa ku qaaliyeynaya ila waxay noqotay alaab qof quri uu haye marka ashyaadaasi aan xaqullaahi awgii loo diiday xaqulcabdi awgii loo diiday dulmi addoonka lagu dulmiyayo ku jira awgii loo diiday hadduu addoonku raalli ku noqdo oo isagu dee xaqiisaasi uu ka tanaasulo markaasuu ansaxaya tanina tusaale cad bay u tahay والله أعلم وأحكم بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا